Isaacya cutubka shan iyo labaatanaad rabbiyow waxaad tahay ilaahay waan ku saraysiin doonaa oo magacaagana waan ammaani doonaa waayo waxaad samaysay waxyaalo yaab badan oo ah talooyin aad waa hore aaminnimo iyo run ku talagashay waayo waxaad magaalo ka dhigtay meel tuulan oo magaalo dayr lahna burbur oo daartii weynayd ee shisheeyahana waxaad ka dhigtay wax aan magaalo ahayn oo mar dambena lama dhisi doono sidaas daraaddeed dadka xoogga badan way ku aamini doonaan oo magaalada quruumaha laga cabsadona way kaa cabsan doontaa waayo waxaad miskiinka u ahayd xoog oo saboolka baahana markuu dhibaataysnaa xoog baad u ahayd waxaadna ahayd meel duufaanka laga dugsado oo kulaylkana laga harsado markii kuwa laga cabsado neeftoodu ay ahayd sida duufaan derbi ku dhaceeya waxaad hoos u ridi doontaa buuqa shisheeyayaasha sida kulaylka meesha engegan oo kale sida hooska daruurta kulaylka u rida ayaa kuwa laga cabsado gabaygooda hoos loo ridi doonaa oo rabbiga ciidamadu wuxuu dadyowga oo dhan buurtan ugu samayn doonaa diyaafad ah baruur miiran iyo khamri raagay iyo waxyaalo baruur badan oo dhuux ka buuxo iyo khamri raagay oo aad loo miiray oo isagu wuxuu buurtan ku baabbi'in doonaa daboolka dadyowga oo dhan la dul saaray iyo indhashareerta qurumaha oo dhan lagu dul fidiyey oo dhimashadana weligeed buu liqay sayidka rabbiga ahuna weji kastaba ilmada wuu ka tirtiri doonaa oo ceebta dadkiisana dhulka oo dhan wuu ka qaadi doonaa waayo sidaasuu rabbigu ku hadlay oo waxaa maalintaas la odhan doonaa bal eega waa kan ilaahayagu isagaannu sugaynay wuunana badbaadin doonaa kanu waa rabbiga isagaannu sugaynay oo waxaannu ku farxi oo ku raynrayn doonaa badbaadintiisa waayo rabbiga gacantiisu waxay saarnaan doontaa buurtan oo mocaabna meeshiisa lagula tuman doonaa sida cawska meesha digada lagula tunto oo isna gacmihiisu ku dhex kala fidin doonaa sida mid dabaalanaya gacmihiisa uu u kala fidiyo inuu dabaasho aawadeed laakiinse rabbigu wuxuu hoos u ridi doonaa kibirkooda iyo shuqulkii gacmahoodaba oo qalcadda dheer oo derbiyadaada adagna wuu dumin doonaa oo hoos buu u ridi doonaa oo dhulka iyo ilaa ciidda ayuu ku xoori doonaa